waxaa la qabsaday khiyaaru shardi saddex cisho oo khiyaara ayaa la qabsaday ama khiyaaru shardi baan lama qabsane khiyaaru majliskii baa iska joogo oo waa la wada fadhiyaa dabeedna waxa yimid in lacagtiiga gori waa shaygan yaale aniga oo caqdigina dhac khiyaarna waa taagan iyo jaraha khiyaarkaabaa taagan markaasuu dabeedna ninkii yidhi waa shay magaaladu waa lage boqol iyo konton maa siisanaya shaygana markii horena boqol baabu ninkii kaga faasaxay wuxuu leeyahay falyafsaku ha fasaka beecii hore ninka caadilki walyubichu ha ka iibiyo dabeedna kan wa hadduu dee nin lagu kalsoon yahay uu yahay hadduu dilaalun isagu xoogay doonaya yahay oon waxba haynin dee loo fasiki maayo si aanu labada dhinacba usiiyin wa mu'nat lmarhuuni shayga la rahan dhigay qarashkiisu cala rahini ninka rahinkaabu qarashkiisu ahaada wayujbaru calayha waa qarashkana waa lagu dirqin lixaqi lmurtahini murtahin xaqiisa daraaddi ayaa loogu dirqinaya ala saxiix haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu shayga marhuunta ahe la rahan dhigay qarashka ku socda hadday tahay masalan addoon uu ahaayo dee marye uu doonayo uu doonayo aradbax iyo wuxu cuno haddii ay xoolaba ahaayeeno dee ay xooli biyo doonayaanoo doog doonayaan dhir bay ahaydoo dee in la waraabiyo oo la ilaaliyo ayay doonayen cala raahini ninkii rahan dhigay ee maaligaha shaygan lahaa ayuunbaa lagu leeyahay bilijmaac xasanulbisri ninkaa taabiciga la yidhaahbaa isagu wuxuu yidhi murtahin baa lagu leeyahy culimada intooda kale waxay ku ijmaacsan inay calaa raahin tahay waijbar calayha waanan lagu dirqin waana lagu dirqinaya calayha maanta waa lagu hadduu qarashka diido shaygu raandhiga dha de aniga ninkaasaan raandhigo iga hayste ha iska bixiyo dee qarashka hadduu yidhaahdo ila ninkii daynina waa ka maqan tahay hadii la idhaha waxaanad haysatana masruuf dayntii ka maqnayd tulleego kalu gelayaaye hadduu diidana waa lagu dirqin lixaqilmurtahin murtahin xaqdii baana loo dirqinay cala saxiix haddaan qaban sidee kalsoonidii meesha ay ugu jirto waaya aaniga صaxiixa ka hortee wuxu war may hadduu diido lagu dirqin maayo oo haddaa see la odhan wuxuu leeyahy qaadigu waxanuun intuu qayb kamida iibiyo dee ha uga dhiga masaariif dee wixiiba hadduu masruuf noqonayana waxa la ihi wixiiba hadduu masruuf noqonayana sidee la odhano marka intaa laga soo baxo haddana masruuf waxa la markaa taa intuu gebigiisaba iibiyo lacagtiisa raana ka dhig lacagtiisa in raankaa dhig walaa yumnacu raahinu raahinka loo diidi maayo min maslaxati lmarhuuni marhuunta maslaxadeeda loo diidi maayo wadalika ka fastin wa xijaamatin waa sarsaridii iyo toobinkii wa huwa amaanatun fii yadihi gacantiisana amaan wa huwa amaanatun fii yadi lmurtahin murtahin gacantiisana ammaana ayuu ku yihi walaa yasqutu dhicina maayo bitalafihi dhimashadiisa shay-un min daynihi kaga dhici maayo waxau leeyahay sheekhu ninka raahinkaa ee shayga rahan dhigay loo diidi maayo min masaxati almarhuun shaygiisa halkaa u yaalluu nafaqaynaya ee isagu dee qarashkiisii iyo faa'iidadiisiiba uu leeyahay wixii dantiisaa loo diidi maayo oo waa maxay hadduu yidhaahdo masalan dhiig baa kasii daynayaayo waan toobaya fasi waan yani sarsaraya ama xijaamo waan toobaya ama waan dawaynaya yani hadduu waxyaalahaas uu yidhaahdo waan ku samaynayaa loo diidi maayo dee si u milkigiisa u ilaashado illa waa xoolihiisi halkaa u yaalla xoolihiisaasi uu u ilaashado daraaddeed loogu diidi maayo waxaa kaloo ina yidhi sheekhu marhuuntu amaana fii yadi lmurtahin ninka murtahinkaa ee shaygan la raandhigay gacantiisa ammaano ayay ku tahay waataynu soo tilmaanay yacni cuquudda xagga gacan ku-hayntooda markaa looga eego waa laba uun yaddu damaan iyo yaddu ammaana ayaa la yidhaahdaa kalana fahma oo yaddu damaan waxa weeye qofkaasi hadduu gacantaba saaro hadduu gaboodfal isaga kaga yimaado iyo hadduu hor ilaahay isaga dhinto labadaba damaankiisa waa lagu leey waa sida qasbiga oo kale haddii lagu idhaahdo waxaasi waa yaddu ammaana haddii lagu idhaahdo macnaheedu waxa weeye gaboodfal markuu ku dilo ayuunbaa lagu yeelanayaa haddii aanu gaboodfal ku dilin ee uu shaygii iska dhintay shaygii masalan waa caqdigan imkaan haynoo kale shaygii raantaa baa iska dhintay habeenunbuu baktiyeyn wax alla wuxuu geystayna ma jirto cunto iyo biyo uma diidin waxyeelo kale uma geysanin waxba laguma laha marka wahuwa amaanatun fii yaddi lmurtayn shayga marhuuntii ammaano ayuu ninka murtaynkaa gacantiisa ku yahay xadiida ayaa waxaa rasuulku sala alla alay slam ku yihi arraahinu arrahnu min raahinihi rahantu raahinkiisa ayaa ka min damaani raahinihi macnaha rahantu waxay ku jirtaa damaanka raahinkiisa lahu qunmu wa calayhi qurmu faa'iidadiisana isagaa le magdhawiisana isagaa lagu le yani dhibtiisa iyo dheeftiisaba isagay dhakadiisa tahay walaa yasqudu bitalafi shayun min daynihi dhimashada uu shaygii dhintay shay dayntii kaga dhici maayo soomaalidu waa laga yaabaa yani ama dadka dee markay caqligooda uun ka fikirayaan in la isu qabso masala shay baa rahaan la isugu dhiibay shaygii baa ninkii isagoon waxba waxyeella u geysan ayaa iska dhintay dayntii ninka lagu lahaa ninka shayga rahaan dhigay dayntii lagu lahaaye shaygan looga haystay siday noqonaysaa malaa soomaalidu waxay odhan lahayd dee war anigu shaygan kuu dhiibayso ma dhimana adoo haya aniga miyuu xaga soo gaari waxbay kuma lihid yani kitaabkii wuxuuna leeyahay walaa yasqudu bitalafihi shayun min dayni dayntii uu ninkaasi lahaa shaygaa dhintay ee aan waxba u geysanin waxba kaga dhici maayaan dee waa ninkii kafiilka ahaayoo kaleo masalan dhinto oo kale ayuun bay la mid tahay sidaa daraaddeed waxba ka dhici maayaan wa xukmu faasidi lcuquudi cuquudda faasidka ah xukunkeedu xukmu saxiixihaa tiyada saxiixa ah xukunkeeda un weeye fi damaani xagga damaanka marka laga eego walow sharada haddii uu shardiyo ninkii murtaynkaa kownalmarhuuni marhuuntu shaygan la raandhigay mabiican lahu mid mabiicu ah oo yacni u iibsan oo ibsaday inay noqoto cinda alxuluuli marka ay daynta waktigeedu gaadho fasada waa fasahaadayaa wa huwa marhuuntina qabla almaxilli amaanatun ammaano weeye waxa uu leeyahay sheekhu halkan qaacido ayuu inoo soo qaaday waxa u yihi sheekhu cuquudda faasidka ah ee aan ansixin ay wax ka dhinmeen macnaha dhinacuun ka fasahaaday hadduu shuruuddeedii iyo arkaantii wax dhammaystirmi waa inay khalal meel un ka soo galay cuquudda faasidka ah xukunkeedu waxa weeye xukunkii uu saxiixeedu lahaa caqdigaa faasid garoobay wuxuu la xugun yahay uun saxiixiisu xukunku lahaa fi damaani xagga damaanka iyo magdhowga shayga iyo wa cadamihi damaan la-aanta shayga macnaha wuxuu uga jeedaa caqdigu hadduu kiisa saxiixa ahi damaan keeno faasidkiisuna damaan buu keenayaa haddii caqdiga kiisa saxiixa ahi damaan aanu keenin faasidkiisuna damaan ma keenayo mithaal ahaan marka uu caqdiga saxiixiisu damaanka keeno waa masalan iibkii oo kale waa caariyadii oo kale yacni marka dee laysu dhiibo ee bacda tasliim uu yahay yacni damaan buu keenaa shaygaasi madmuun buu noqdaa mar hadduu iibka iyo caariyada iyadoo gacanta lagu kala dhigay oo shaygii la kala qaatay uu faasid noqdo caqdigiisaa faasidkiina damaan buu keenayaa haddii aanu caqdigaa saxiixiisu damaan keenin waa sida raanta oo kale hibada aan masalan wax bedela aan laga doonaynin iyo markaas cayntii la kiraystay faasidkiisuna waa noocaa faasidkiisuna noocaas ayuunbuu la mid noqonayaayo isna ma keenayo damaan mar haddaanu saxiixiisiba aanu keenaynin maxaa yeelay dee qofkani gacanta waxa uu ku dhigay ninkii lahaa oo u ogolaaday caqdiganna damaan dee iskumu laaziminin oo ma keenayo marka waxaanu uga jeedaa un xagga macnaha simidaas uu leeyahay waa xukmu saxiixa fi damaan asalka damaanta ayuunbu uga jeedaya xagga qadarka iyo xagga daaminka iyo ugama jeedo oo xaggaa way ku kala baydhbaydhi karaan marka waa qaacido guud oo ah caqdigu markuu saxiixiisu damaan keeno faasidkiisuna waa keena damaankaa haddii aanu caqdiga saxiixiisu damaan keeninna faasidkiisuna ma keeno marka weliba waxay leeyihiin marka uu ka soo fulo weeye qof rashiid ah oo aan safiih iyo maxjuuriya aan ahayn hadduu masalan ka yimaado dee waxyaalahaas raanta iyo hibadaasi qof oo aan rashiid ahayn uu ka yimaado se ilmo yar iyo dee damaan wuu keenaya madmuun buu noqonayaa haddaba furuucay leedahay iyo masaa'il bal tusaale u noqonaya ayuu markaa halkan inooga sheegay wuxuu markaa sheekhu uhi walow sharada kowna almarhuuni mabiican low cinda alxuluuli fasad hadduu ninkan masalan wax loo rahandhigayaa uu yidhaahdo war shaygaa marhuuntaahi yacni aan iibsada oo xilligaa waan iibsado mabiichay noqdo cinda alxuluul markay xaalowda ee diinta waktigeedu gaado fasada rahankaasi wuu fasaadayaa iyo bayca midna taaqiid iyo wakti baa soo galay midna tacriiq baa soo galay oo rahantii taaqiid iyo wakti baa markaas loo qabtay iibka lafdiisana tacliiq baa soo galay oo iibkana inaan la tacliiqinin ba hideen la gooyo xilligaasaan iibsanayaa baa la yidhi marka caqdigaa rahanku sidaas ayuu ku fasahaaday haddaba wuxu uhi wahuwa shaygii marhuuntahaa qabla almaxilli intaan waktigii gaadhin waktigii dayntu intaanay gaadhin ee uu shardisay ninkani inay shay mabiicdu u iibsanay noqoto muddadaa wixii ka horreeya ammaanatun ammaano ayay noqonaysaa maxaa yeelay dee wuxuu ku qibdoodu gacanta ugu dhigay bixukmi rahni alfaasid rahan faasid ah ayuu gacanta ugu dhigay rahantuna saxiixeedu damaan ma keenaynin faasidkeeduna damaan ma keenayo oo ammaana ayay ku noqonaysaa hadii laidhaha ammaanana waxa weeye hadduu gaboodfal-aan u ilaymanee dar alla ay isaga dhimato qofkii waa lagu leeyahay laguma laha weeye hadday ammaano tahay haddii tacaddi uu ku sameeyo ayuunbaa lagu yeelanaya marka intaan waktigii dayntu aanay gaadhin ammaanatun bay noqonaysaa maxaa yeelay wuxuu gacanta ugu qabtay bixukmi rahni alfaasid rahan faaside xukunkeeda ayuu gacanta ugu qabtay intaa wixii xuluulka ka dambeeyana wuxuu noqonayaa madmuun muddadaasi markay gaadho wixii ka dambeeyana madmuun buu noqonaya maxaa yeelay dee wuxuu iminkana gacantiisa ku gelayaa shire iyo iib faasida iibkuna dee saxiixiisu wuxuu keenayey damaan buu keenayey kamar hadduu shire iyo iibsi faasida uu gacantiisa ku galay madmuun bay imka ku noqonaysaa marka labadaa xugun ayuu kala yeelanaya qabla almaxillina waa amaana liannahu maqbuudun bixukmi rahni alfasid wa bacdu madmuunun bixukmi shiraa'i alfasid dabadeedna madmuun buu noqonaya oo shiraha faasidka xukunkiisa ayuu ku noqonaya iibsigaa wa yusadaqu waa loo rumaynayaa almurtahinu ninkii murtahin fii dacwa talafi shayga dhimashadiisa hadduu sheegto waa loo rumayn biyamiinihi ayaa loogu rumayn walaa yusadaqu laakiin loogu rumayn maayo fi raddi celinta cinda alakhariina culimada badidooda agteeda wuxuu leeyahay sheekhu ninkii murtayinka ah ee shayga raanta loogu dhiibay ayaa yidhi shaygii wuu dhintay kii kalna war ma dhiman buula waad haysataa maxay markaa noqonaysaa waxa uu leeyahay ninka murtahina ee gacanta ku hayay shayga ayaa loo rumaynaya waa markaan meesha markhaatina joogin iyo wax wax kala furtaatoona ay laba hadalun isla soo taagan yihiin ninka murtayinkaa ee shayga gacanta ku hayay ayaa loo rumaynayaa sheegashada uu sheegtay dhimasho shaygii inuu dhintay biyamiinihi baana lagu rumaynayaa dhaar dhaare ayaa la odhan marka waa haddii waxay dhahen aanu wax sabab ah aanu halaaga iyo dhimashadaa u sheegin weeye haddii laakiin masalan dhimashadaa uu u sheego wax in masalan wuxuu u sheegay wax sababaa buu u sheegay wax sababaa ayuu masalan u sheegay ayaga markaa tafaasiil fara badan baa gelaysa oo masalan waxay noogu iman doontaa insha allahu tacaala tafaasiishaasi kitaablugadiica ay noogu iman doontaa bal waxaa sababkaa u sheegay inuu mid caamo yahay inuu mid khaasa yahay yacni in dadka oo dhami ay wada sheegaan masalan dab buu ku gubtay maya tuug baa usoo dhacay yani haddii markaa asbaab uu raaciyo sababa uu sheega iyada tafaasiil baa gelayso dhaartu kolba dhinac bay maraysaa markhaati baa la isweydiinaya xaggaasi ay taasi nooga banta lakin waa markaan wax sababa sheegin ee idhaahdo shaygii aada rahanta iigu dhiibtay wuu dhintay markaa biyamiinihi ayaa loogu rumeynaya isaga ayaa loo dhan dhaaro walaa yusadaq fi dacwa radd laakiin hadduu yidhaahdo waan ku celiyey ninkii raahinkaa baan shaygii ku celiyey hadduu yidhaahdo laga dhegaysan maayo dacwada ayay sheegashaa cinda alakariin culimada badidooda agtooda maxaa yeelay waxay leeyihiin shaygan likaradi nafsi ujeeddo ay nafdiisu leedahay ayuu gacanta ugu dhigay waa sidii masalan nin kii cariisay oo kale markaa isaga loogu rumayn maayo bada hadduu celin u sheegto qaaciide guud waxay yidhaahdeen culimmadu kullu man iddaca radda calaa man i'tamanahu qof kasta oo sheegtay inuu ku celiyey ciddii aamintay ee waxaan u dhiibtay yusaddaqu biyamiinihi waxaa loogu rumeeyaa dhaarta oo lagu dhaariyo ila almurtahin waalmusta'jir labadaa mooyaane cid kasta oo wax loo dhiibtay oo dabeetana sheegatay inay ku celisay ciddii lahayd waxaa loogu rumeeyey isagun baa la dhaariyaa inuu ku celiyey ila almurtahin waalmusta'jir ninka murtahinka ee shayga uu rahan qaatay iyo ninka musta'jirka ee shayga kiraystay waxay leeyihin labadooduba waxay shaygan u qaateen liqaradi nafsihima naftooda ujeedadeeda iyo danteeda ayay u qaateen mar hadday danta naftooda u qaateen cilintaa loogu rumayn maayo walow wadiya hadduu la mucaamaloodo oo u tago almurtahinu ninkii murtahinka almarhunata addoon masalan rahan loogu dhiibay oo kale bilaa shubhatin wax ismoodsiisina meesha ma jiraan fazanin mid zinaystay buu noqonaya walaa yuqbalu lana aqbali maayo qawluhu qawlkiisa uu yihi jahiltu waxaan ka jaahil noqday taxriimahu xaaraannimadiisa ilaa an yaqruba islaamuhu islaamnimadiisu inay dhawaato mooyaane aw yansha ama inuu ku barbaaray mooyaane bibaadiyatin miyi baciidati ka fog can ilculamaai culimada waxau leeyahay sheekhu masalan addoon baa la raandhigay oo ninkii murtayinka ahaa ayaa loo dhiibay addoontii marunada ahayd buu iskala mucaamalooday bilaa shubhatin wax shubhayo wax ismoodsihiisa yidaan ma jiraanoo macnaha addoontiisii iyo islaantiisii midnaba muu moodine ee waa u badheeray fazanin zani ayuu noqonayaa xad ayaa lagu yeelay xadkii zinada ayaa lagu yeelanaya meherna waa waajibaya hadduu qasbay hadday markaa iyadu waafaqdo meher ma yeelanayso hadalkiisana lama aqbalaya hadduu ninkii ku dacwila waaro inay xaaraan tahay dee anugu maba ogeynba yacni dhiibidan lay dhiibaya reanta laygu keenay anugu waxaban moodayeyba dee inay tahay waa ku fasax baan moodaye aniga xaaraana iga tiba ma moodayn hadduu yidhaahdo lama aqbalayo hadalkiisa ilaa inay yani cahdigiisa iyo waktigiisu islaamnimada ku dhow yuu dhowaan sooba islaamay ama uu kuba barbaarayba meel baadiye ahoo culimada ka fog markaa hadalki oo hadduu yidhaha walaadba ma arag wixii sheegaba anugu ma arag arrinkaa oo weligiiba walaadba ma arag dee way dhacdaa meelo fogfog oo dhulkeenaba waa lagu sheegaye masalan buuraleyda hoose dee xeebta raacsan oo kale ama xagga ergaabiyo hoosteeda ummad dhan oo kitaab qur-aana garan weyday ayaa lagu sheegayay oo tuulo dhan oo kitaab qur-aana garan weyday marka mar haddaa iyada ama qofka islaamnimada uu ku dhow yahay oo u dhowaan soo islaamay amaba uu baadiye ka fogo culimada uu ku barbaaray oonu wadaadba arag hadalkiisa lidafcil xaddi waa loo aqbalaya macnaha xadka un bay iska hortaagaysaa laakiin meherkii dee iyada waa waajibaya waa u sugnaanaya ruuxi dumana waa u sugnaanaya bilaa shubha ayaynu nidhi haddii laakiin uu islaantiisii moodiyo addoontiisiiyo xad laguma laha meher baase u waajibaya halkaa uu leeyahay masalan inuu caadigiisu islaamnimada ku dhow yahay ama baadiye baciid can ulcama ku barbaaray yani waa jahliga la isugu cudur daaro ee waxyaalaha qaarkood la isugu waxyaalaha qarqarsoon la isugu cudur daaro labadaas unbaa ka mid ah haddii waxaa qofku uu ka jaahil noqday ay wax qarsoon tahay dee waa loogu cudur daaraa qofka markaa ama islaamnimada hadda soo galay ama baciid ka culimada laakiin nin dee jaahilna ah weligiina dee culimo dhex joogay waxyaalahaasoo kale ay ka qarsoomeen laga aqbali maayo isaga jaahilka ayaa jaahil macduur iyo jaahil hayr macduura buu noqda jaahil loo cudur daariyo jaahilna loo cudur daarin waa in wadiic hadduu haddaba ut ugu tegay baidni raahini raahinka idankiisa qabila dacwaahu sheegashadiisa waa la aqbali jahala taxriimi uu yihi xaranimada ka jaahil baan ahaa fila saxib oo falaa xadda xad laguma laha wayajibu mahru meherna waa waajibaya ina karaha hadduu qasbay walwaladu ilmuhuna xorun nasiibun waa xor waana in hebel wa calayhi waxaana guudkiisa aday qiimatuhu qiimihiisa li raahin ninkii raahinka inuu qiimihiisa siiyana waa laga doonaya waxa u leeyahay sheekhu haddii uu u galmoodo biidni raahini ninkii raahinkae maaliga ah ayaa yidhi dee iska wadwado qubila dacwo jaalo taxriim hadduu yidhaahdo war dee anigu jaahil baaban ka ahaayo inaan jaahil ka ahaa waxaan inay banaayn dee waxaaba kugu deli anu ninkaasaban weydiiyey lahaaye dee anigu waxba kama ogeyn waa la aqbalaya markaa sida sax haddaan qabano maxaa yeelay dee waa waa taasoo kale waa iska qarsoomi kartaayo dee waxaa la yidhi waxaabay masaladaas ka qarsoontay taabicigii weynaa ee caddo la odhan jiray ayaabay ka qarsoontay oo culammadii taabiciinta ugu waaweynaa kamid ahabaaba masaladaas ay ka qarsoon ee marka dadka cawaamkaana inay ka qarsoomi weydaa ma dhacayso waa ka qarsoomaysa iyagana taanigu wuxuu leeyahy isaga asxagka horjeeda lama aqbalaya qawlkiisa waxaanu sheeganayaa wax suurtagala aan ahayn marka haddaynu qawlkiisa aqbalnayn nili qawlkiisa waa la aqbalayaa falaa xadda wax xada laguma laha haddaanu laakiin sheeganin jaahilnimadaas oo waan ka jaahil aanu sheegin waa la xadaya markaa xadkuna waxa wey de hadduu guur hore soo marayna in dhagax lagu dilo haddii kalena dee boqolkii jeedal iyo taqriibu caamintii lagu sameeyo meherkiina gabadha waa u waajibaya in akraha hadduu dirqiyo ama iyada lafteedu dee midaan waxba garanayno ay ahayd oo iskaba ogolaataba iyadoon waxaan dee xaranimadiisaba aan garanayn ilmaha halkaa ka dhashaana xor buu noqonayaa welibana nasiib ahoo dee in hebela haddii nasiib la gudho waa in hebelo ninkan u nisbo sheeganaya shubhadu siday xadka u reebtaa bay nasabka iyo xorriyadana u sugtaa wa calayhi ninkii markaa murtahinkaana waxaa lagu leeyay qiimatuhu liraahin inuu qiimaha ilmahaas uu siiyo ninkii raahinka ah ee rahan dhigay ayaa guudkiisa ahaaday maxaa yeelay dee wuxuu ka tegsiiyey ilmahaasoo addoonu noqon laalayn isla ninka addoon guursadaa waa awrkaasuun lagu darsaday oo ilmuhu dhalaba waa laga kaxaysanayaa walow utlifa haddii la dilo almarhuunu shaygii marhuuntaabaa la dilay waqubida bedeluhu bedelkiisiina gacanta ayaa lagu dhigay saara rahnan rahan buu noqonayaa waxau leeyahay sheekhu haddii la dilo walow utlifa almarhuun shaygii marhuunta ahaa ayaa la dilay waxa ku dhacayba cid baa alla ku sababoo dishay waqubida bedeluhu bedelkiisiina oo wixii dabadakiisa unoqonaya qiimihiisiina waa laga qaaday ciddii dishay saara rahnan qiimahaasi rahan buu noqonaya bedelkaasi rahan buu noqonaya maxaa yeelay dee meeshii asalka ayuu taagan yahay liqiyaamihi maqaamahu meeshii rahan marhuunta ayuunbuu bedelkaa laga soo qaaday uu taagan yahay waxaana la yeelayaa uun ciddii asalku gacanta ugu jirto unbaa gacanta loo gelinayaa asalkii oo marhuunta ahayd ciddii haysay ayuunbaa gacanta loo gelinaya hadduu murtayn haye murtayn baa loo gelinaya hadduu caadil haye caadil baa loo gelinaya hadday laba hayeen labadii un baa loo wada dhiibi waalkhasmu ka ku doodaya fi lbedeli bedelka araahinu weeye fain lam yukhaasim haddaanu ku doodin lam yukhaasim ilmurtahinu murtahin ku doodi maayo fila saxiixa sax haddaan qabano waxa uu leeyahay cidda ku doodaysa marka masalan marhuuntii la dilo cid baa dishay ciddaa cid ay isqabsanayaan ay maxkamad isla gelayaane ay isqabsanayaan waxa weeye ee ku doodaysa arraahin almaaliku raahin waa ninkii maaligaha sheegay rahan dhigay maxaa yeelay isaga ayaa qoorta iyo manfacadeedaba dee milkisan haddii aanu ku doodin oo iskaga hargalo isagii lam yukhaasim ilmurtahinu fil saxaasa haddaan qabanno kuma tacalluq kuma doodayo isagu walow xaqiisii dee haba ku tacalluqsanaado wixii dimada ahaadaye haddana maalig baanu ahayn maalig ayaanu ahayn mar haddaanu maalig ahayn wakiilna dee aanu ka ahayn kuma doodi karo hadduu maaligu markaa dee doodayo murmay inaynu markaa yimaado meeshii iyo maxkamadda ayuu leeyahay xaqiisii baa dee waxa kalaa ka soo bedelmay la ku tacalluqayeen taanigu wuxuu leeyahay waar may waa ku doodaya xaqiisii wuxuu ku tacalluqay dee waxaa dimada ku suganay halkan uu kasoo wedaaranaye hain ha ku doodo isaga lafdiisu ha qabsado ilan waxaan isagun buu rahan yaalay falow wajaba qisaasun hadduu qisaasi waajibo iqtasa raahinu raahinka ayaa qisaasanaya wafaata raahnu raahantina waa tegaya ee fain wajaba almaalu maal hadduu waajiyo bicafwihi raahinka oo ka cafiyey qisaaskii ow bijinaayati khadayn ama waxyeelo gefa ayay ahayd lam yasixa ma ansaxaya cafwu canhu maalka inuu ka cafiya ma ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu walaa ibraahimulmurtahini murtahin inuu beri yeelaana ma ansaxaysa aljaaniy murtahin inuu jaaniga beri yeelaana ma ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay qisaasi waajibto oo waa maxay dee addoonka ayaa addoonka marhuunka habaa la dilay marka waxay noqotay qisaas baa waajibtay oo in la qisaaso kii kalena qofkii dilayna in la qisaasay noqotay iqtasa raahinu raahinka ayaa markaa qisaasanaya hadduu doono bilaash bu isaga cafi kara hadduu doono waa qisaasan karaa wafaata raahnu rahantina waa tegayaa maxaa yeele maxalkiisii baa dee bilaa bedel tegey mar haddii la dilay oo kii dabeetana dilayna loo dilay dee wixii rahantaa meeshii uu ka baxay bedelna ma yeelanin wax lagu soo bedelay ma jirin waa kan la qisasay kii kalaan isna meesha waa ka baxaya hadduu maal waajibo maal baa waajibay bicafwihi sayidka waxaan leeyahay raahinka ayaa ka cafiyey maal baa waajibay oo masalan dee qisaastii buu ka cafiyey oo maal buu ku cafiyey oo bijinaayati khata ama markeeda horeba yacni waxyeeladan jinaayadanaa mid gefa ahayd maalkaasi marhuun ayuunbuu noqonayaa maalka halaa ka yimaada marhuun buu noqonayaa markaa mana ansaxayo cafwu canhu inuu raahinku maalkaa ka cafiyaana ma banaana maxaa yeelay dee xaqii murtaynkaa maalkan ku tacalluqoo ku xidhan mar hadduu maalkian ku xidhan yahay xaqiisi ma cafiyi karo markaa hadduu markii horeba maal ku cafiyey lam yasixa cafwuhu raahinku inuu cafiyo canhu maalka inuu ka cafiyo ma banaana walaa ibraa-u lmurtahini aljaaniya murtahinkii ninkii la raandhigay inuu ninkii waxyeelada geystay beri yeelana ma laha uma ansaxayo inuu yidhaahdo war soo addoonkaa raanta haystay maa dilin waxba lagaama weydiiyo beri yeelo maxay leeyiin maalik ma aha ma laha isagu ibrahaasna xaqiisi ku dhici maayo ilaa inuu yidhaahdo yacni waan ka noqday raantii mooyaane walaa yasri ma gaadhayo alrahnu raanki ilaa ziyaadatihi ziyaadadiisa almunfasilati ee socnayd ka hamaratin midhabo weeyaan iyo wa waladin ilmo ee falow rahana waxa uu leeyahy sheekhu waxaan rahanta la yidhaahdaa ma gaadho ziyaadada marhuunta shaygan marhuunta ee la rahan dhigay wixii dheeraadee kaluu la yimaado ma gaadhayo ee munfasilada ayada weliba ka socnayd ila ziyaadada waataynu munfasila iyo mutasila usoo kala qaybine ziyaadadii munfasilada ahayd ka socantay rahantu ma gaadhayso masalan waa geedkii baa midho yeeshay masalan neefkii la rahandhigay baa wax dhalay caano beed waxaasuu yeeshay maxaa yeele waa caqdi aan dee milkiga qoorta shaygan lahaanshihiisa waa m waa waa caqdi aan suulinaynin markaa dee u tegi maayo waxyaalihii munfasilada ahaa wixii mutasilada ahaa waxbarasho iyo cayil iyo dee yaa ka soo goyn karaya asalkuma iska raacaysa falow rahana hadduu raandhiga xaamilan wax ur leh neef ur leh ama addoon haata ama neef xoolaaba haatay waxallal ajalu muddadiina waxay dhammaatay walxaaliya xaamilun iyadoo dhalaysa biicad waa la iibin wain waladatu hadday dhasho biica macahaa la jirkeedan waa la iibinaya filahareedar haddaan qaban ee fa in kaanad dadtii xaamilan mid dhalaysa cinda albayci iibka agtiisa un bay xaamilo noqotay duuna rahni markii la raandhigayay laakiin xaamilo may ahayn falwaladu ilmuhu laysa birahnin rahan maaha filasaxi haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu hadduu rahan dhigo neef ama addoon xaamilo ah dhalaysa oo ur leh ajashii iyo muddadiina way gaadhay iyadoo weli sidii uurkii iyo yacni ilmi u sida wuxuu leeyahy biicad waa la iibin iyadoo sidaasa baa la iibinayaa leanna waxay leeyihiin haddii masalan dee qowl horaa jirayoo khilaaf horaa jirayoo aynu xaga ku soo marnay oo xamligan ma la ogaan karaa oo wax la og yahay oo lagu talagelayo mise ma aha marka markanu leeyahy waa la iibinayaa waxaanu leenahay uurkan iyo waxaan caloosha ku jiray waa la ogaan karaa qowlkaasaana asaxa inuu mar wada rahmay oo kale ayay ka dhigan tahay haddii aynu nidhaahno masalan waxaan lama ogana uurkan lama ogana haddaynu nidhaahno waxay ka dhigan tahay inuu rahan dhigay ayada oo uurkan ama ilmahani maxdu sifa yacani uu yahay sifo keliyahun yacani buurnideeda iyo badideedaasoo kale unay la mid tahay haddii ay dhasho biica ma aha waana la iibinaya filasar haddaan qabana haddii ilmihii dhashana waana la iibinayaa maxaa yeelay waxay hadal isku si in uurka dee la ogaan karo oo dabeedna urhaansaa ku noqday taanigu wuxuu leeyay lama iibinayo xamliga wax la ogaan karaya maaha wax soo dariyey caqdiga dabadeed oo kale unbuu ka dhigan yahay haddii ay xaamilo tahay bul cinda albayc markan la iibinayo uurku waa wax meel mar dhexe soo raacayoo markaas ay cinda albayc ayuun bay xaamilo noqotay duuna raani laakiin markii la raandhigaya xaamilo may ahayn falwaladu laysa birahni fi lahari adhar haddaan qabano ilmuhu rahan ma aha inagoo ku soconnay in waxani wax la og yahay uu yahay taanigu wuxuu leeyahay mee rahan buu noqonayaayo sidii sifahaan oo kale ayuunbuu raacayaa waa la iibinayaa buu leeyahay macnaa sida cayiilada oo kale laakiin qowlkaa hore ee ilmuhu inaanu rahan ahayn dee waxa markaa cudurtoobaysa ilaa intay ka dhalayso ilaa intay ka dhalayso in la iibiyaa waxay noqonaysaa wax adag faslun waxaa fasalkan uu sheekhu kaga hadlayaa waxyeelada uu shaygii marhuunta ah ee la rahan dhigay uu geysto isagoo laba saddex masale mooyaane fasalka dhami oo addoon misaalkiisu noqon doono janaa idaa janaa markuu waxyeeleeyo almarhuunu kii marhuunka ah ee la rahan dhigay markuu waxyeeleeyo qof kale qudima waxaa la horumarinayaa almajniyu calayhi kaa waxyeelada loo geystay ayaa la horumarinayaa ee fa in iqtasa hadduu qisaasto aw ama biica lahu loo iibiyo batala wuu burayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu waxyeeleeyo idaa jana almarhuunu macnaha addoonkii la rahan dhigay ee rahanta ahaa hadduu qof ajnabiya uu waxyeello u geysto waxyeelladaasina waxay noqotay mid raqabadiisa iyo qoortiisa ku tacalluqday oo ah in loo iibiyo qudima almajniyu calayhi majniyu calayhiga ayaa lagu hormarin macnaha addoonkii laba xaqba ayaa ku wada xidhmay midi waxa weeye ninkanuu rahanta u yaallay xaqiisa waa xaqulmurtahin midna waxa weeye waa xaqulmajniyu calayhi ninkan waxyeellada u geystay xaqiisii markaa wuxuu leeyahay waxaa lagu horaysiin xaqa majniyu calayhiga ayaa la horumarinayaa oo murtahin qofkii rahanta waysta laga horumarinayaa maxaa yeelay ee jaa majniyu calayhiga kaa waxyeelada uu geystay loo horumariyey isagu xaq meel kale oo aan qoortiisa ahayn xaq kuma laha haddii murtahin la hormariyo markaasoo dayntii murtahin laga bixiyana xaqiisi wuu lumayaa amaa ninkan isaga murtahin la yidhaha xaqiisu dee wuxuu ku tacalluqaa dumadda qofka shaygan marhuuntaana wuxuu ku tacalluqaya wasiiqa ahaan oo mutacalliq wuxuu gu hadday kalsooni bay u ahayd dimaduu saarayhi markaa ku tegi maayo xaqa ninka murtahinkii kuma tegayo haddii masalan ay dee neef ay qoorti baxdo xaqiisu kuma tegaya isaga laakiin kanuu ku tegayaa kan ayaa dabeedna lagu horraysiinaya daba wuxuu leey haddii uu qisaasto ninkii mustaxiqa ahaa ee mutay ayaa nafdiibuu masalan qisaasto waxaan u geystay qurgooyo ahayd oo qudhi baa laga jar ama lamaba qisaasane waa loo iibiyey biica lahu lixaqilmajniyu calayhi kaa waxyeelada u geystay xaqiisii ayaa loo iibiyey batala rahnu rahantii way buraysaa maxaa yeelay waxay ku buraysaa wixii rahanta hadde waa kan meeshiiba ka baxay ee ama la qisaastay ee la dilay ama la iibiyey ee lacagtiisana cid kala qaadatay sidaa daraaddeed buu markaa meesha uga baxayaa oo uu rahantii u burayaa wain janaa hadduu waxyeello u geysto calaa sayidihi sayidkiisii ayuu waxyeello u geystay faqtasa markaas ayuu qisaastay batala waa burayaa ee wain cufiya calaa maalin haddii lagu cafiyo lam yahbut ma sugnaanayo cala saxiixi saxiix haddaan qabanno oo fa yabaqaa wuu baaqi ahaan rahnan xaala kownihi rahnan uu rahan yahay waxa uu leeyahay sheekhu intuu meelaha warwareegayay baabu ladnaaye sayidkii lafdiisii buu isku soo rogay markaa sayidkiisii ayuu dhibaato u geystay faktusa saas ayaa wanaagsanaa dabeedna waa la qisaastay waa la qisaastay oo yaa qisaastay macnaha ciddii mustaxiqii ahayd ama sayidkii ama waaridkii ama suldaankii oo masalan qofkii aan waaris lahayn oo kale waa la qisaastay oo qudhi baa isna laga jaray batala waa u burayaa rahankii markaa maxaa yeelay dee meeshiiba wahaa ka baxay haddii ay qurgooyahaydoo qudha laga jaro wain cufiya haddii haddaba la cafiyo oo laga cafiyo laga dhaafo qisaaskii oo calaa maalin maal lagu cafiyo lam yahbut cala saxiix saxiix haddaan qabanno maalkaasi ma sugmayo marku ay ahayd waxyeeladuna miduu sayidka u geystay maxaa yeelay sayidka dee uguma sugnaada addoonkiisa maal ibtidaa'anba yani ayaa taa neefkayga arigaa baan xoolo kusii leeyahay yani dee ma sugnaanayo markaa sayidka addoonkiisa waxyeelada ugeystay maal ugu dul sugnaan maayo idan markaa fayabaqaa rahnan rahan ayuu dabeedna ku baaqi uu baaqi ahna uu joogo isagu rahna siduu markii horeba ahaa wain qatala hadduu dilo marhuunan mar mid kaloo rahan oo lisayidii u sugnaado cinda aakhare mid kale agtiisa yaalla ayuu dilay faqtasa markaasuu sayidkii qisaastay batala arahnaani labadii rahanoodba waa burayaan ee wain wajaba maalun hadduu maal waajibo tacallaqa bihi maalkaa waxaa ku xidhmayaa xaqu murtahini lqatiili ka la dilay murtahinkii kii uu rahanta u yaalay xaqiisii ayaa maalkan ku tacalluqaya oo fa yubaacu waa layminoo waamanuhu wayakuunu amanuhuna wa amanuhuna rahnu rahan ayuu noqonayaa waqiila waxaa la yasiiru rahnu mee rahanun bu iska noqon ba layidhi waxau sheekhu leeyahay ninkii ajnabi iyo sayid toona maanta waxyeelooma geysanine nin baa laba addoon lahaa dabeedna laba daymood buu kala qaatay labadiisii addoon buu midba mid rahan uga dhigay dabeetana midkood baa soo cararay oo kii kaluu dilay wain qatala hadduu dilay addoonkii marhuunta wahaye nin kale haystay marhuunan lisayidii cinda murtahinan akhra isagoo lafdiisii marhuuno nin uu haysto ayuu soo orday oo addoon kaloo sayidkani leeyahay oo nin kala haysto ayuu qudha ka gooyey faqtasa asayidu minhu sayidkii baa dabeedna qisaastay oo addoonkan wax dilay wuxuu dilay addoonkiisii kalu ka dilay labadoodiibana laba rahanood bay ahaayeen batala arahnaani labadii rahanoodba way isla burayaan maxaa yeelay dee wixii rahantaa waa kan meesha ka baxeen midna uu dilay midkii kalena sayidkii u qisaastay markaa labadii rahanoodba waa buray wain wajaba maalun hadduu maal waajibo haddaba oo siduu maalku ku waajibay addoonkan marhuunta ee marhuunta kala dilay ayaa gef buu u dilay gef ayuu u dilay maal baa dabeetana lagu yeeshay maalkiina wuxuu dee ku tacalluqayaa uun isaga qoortiisiibuu ku tacalluqayaa maxaa markaa la samaynayaa isagii waa kanoo halkan uu taagan yahay kii kalena gef buu u dilay waa la iibinayaa maalkiisa iyo waxaa ka soo baxa yaa rahan u qaadanaya wuxuu ihi tacallaqa bihi maalkaa waxa ku xidhmaya oo ku tacalluqaya xaqu murtahini lqatiili kii la dilay kii la dilay murtahinkiisii kii uu rahanta u yaallay ka la dilay xaqiisii maalkan qaatilka marka la iibiye ka soo baxaya ayaa ku tacalluqaya tacallaqa bihi maalkaa waxa ku xidhmaya oo ku tacalluqaya xaqu murtahini lqatiili murtahinkii yani rahan haystihii addoonkiisa la dilay xaqiisii ayaa maalkan addoonkan qaatilka marka la iibiye ka soo baxaa ku xidhmaya fa yubaacu waa la iibin markaa wa amanuhuna rahnun lacagtiisuna markaa rahan ayay noqonaysaa oo waxay u noqonaysaa kii addoonkiisa laga dilay ayay rahan u noqon wa qiila yasiiru rahnan qiil baa wuxuu leeyahay warmaye kollaba haddii kii laga dilay uu rahan loo siinayo waxba yaynaan iibin unboo gacantan dhexeeyo waxaan baan iska dayne isaga lafdiisuna la kaxeeyo kuu ka dilay rahandiisa un rahan ha looga dhigo ee waxba yaan la iibinin wax faa'iida iibkaa kuma jirte qiilku saas ayuu leeyahay fa in kaanaa hadday haddaba yihiin labadooduba marhuunayni laba rahanood ayay cinda shaksin shaksi agti u ahayn bidaynin waaxidin dayn keliya un baanay rahan ugu ahayn naqasat ilwasiiqatu wasiiqada ee kalsoonida iyo rahantaasun baa dhinmaysa ow bidaynayni ama laba daynood ayay ahaatay wa fii naqli lwasiiqati kalsoonida oo rahantaa raritaankeedana qaradun ujeedaa ku sugan nuqilad waa la raray waxa uu leeyahay sheekhu fain kaanaa hadday ahaadaan macnaa kee qaatil iyo maqtuul imka waxaanu nidhi waxay ahaayeen laba addoon baa isdilayoo laba nin ay kala haysteen labadoodaniba waxay marhuun u ahaayeen oy rahan u ahaayeen cinda shaksin shaksi keliya ayaa labadoodaba wada haystay bidaynin waaxidin waxaanay ahayd waxaan u haystay hal daynahun boqol kuna uu qaatay ayuun buhi labadaa addoonna rahan iga hayso labadii addoon ayaa isdilay midkood baa meesha ka baxay maxaa markaa meeshii ka dhacaya naqasat ilwasiiqatu kalsoonidii oo rahan tahayd unbaa dhimantay oo addoonkaa keliya unbaa dayntii markaa rahan u noqonayo weeye kamaa waxay ka dhiganba isagoo midahantoodu u dhintayba kalsoonidii ayuunbaa nusqaamaysay mooyaane wax kale ma dhacaynin kaasi waa markay labadooduba laba shaksi shaksi qura hal dayn keliya ay rahan ugu wada yihiin ayaga oo shaksi qura rahan u ah oo haddana shaksigaana laba daymood ugu kala rahanan oo isdilayna waa kuwan ow bidaynayni amaa laba daynood fa in kaanaa hadday ahaadaan marhuunayni labada addoon kuwo oo loo rahan dhiyay bidaynayni laba dayn oo cinda shaksin shaksi qura uun agtii ah wa fii naqli lwasiiqa kalsoonida rariddeedana oo laga hore masalan maalkaa ku tacalluqay raqabada qaatilka wasiiqadu waa kaa wasiiqoy horta fahma o waxa waa kalsoonida waa rahanta lafdeedii kalsoonidaa haddaba oo ah masalan markii ay isdileen ee dabeetana ay una yaalleen markii horreysay laba daynood oo shaksi quri wada leeyahay uun ayaa maalkii dee wuxuu ku tacalluqay qisaaskii inta laga cafiyey amaba ay jinaayo khata ahayd baa kii wax dilay raqabadiisida maalku ku tacalluqay haddaba bal waxaa la eegayaa in rahantan iyo wasiiqadan la wareejiyo oo kan qaatilka ah ee wax la dilay dayntii uu u yaalay laga wareejiyo ee daynta kii la dilay loo wareejiyo inay faa'iida ku jirta iyo inaanay ku jirin baa la eegaya haddii ay faa'iida ku jirto raridda iyo wareejintaa laga wareejinayo dayntii kan qaatilka ahi uu u yaalay oo daynta kan la dilay xaggiisa loo wareejiyo ay faa'iida murtahinka ugu jirto waa la rari oo xagganaa loo wareejin haddii kaloon wax faa'iidi ku jirinna seedaa loo dayn bal misaal ahaan eeg haddaba masalan waxay ahaayeen labada dayn ayaa midkood uu xaallo yahay midna waa mu'ajal masalan labada dayn ayaan midna wuxuu ahaa xaallo iminkaa la iska doonayo midna lix bilood kadib buu ahaa mid la arkaba addoon baa markaa rahan u ahaa addoonkii haddaba dayntan xaalada ah rahanta u ahaa ayaa wuxuu dilay kii mu'ajalka rahanta u ahaa maal baa dabeedna lagu cafiyey haddaba murtahinkii wuxuu leeyahay lacagtan masalan ninkan qaatilka ah ee wax dilay lacagtiisa ilan waa wasiiqa arhaan bay noqonaysaaye kan wax dilayna ogay daynta xaaladaabuu wasiiqayo kalsooni u ahaaye inuu wareejiyo uu kalsooni ama rahan uga dhigay kii la dilay dayntiisii oo haddaba maxay tahay faa'iidada uu ka helayaa faa'iidada uu ka helayaa waxa weeye dayntii xaalada ahaydee hadda uu hadda ninkan qaatilkii u rahan yaallayn haddunba odhanaya isiiya dayntaa mu'ajalka ah ee kalsoonideedii la dilayna lacagtii qaatilka ayuu kalsooni uga dhigayaa marka halkaas ayay faa'iidadu ka soo gelaysaa yani bal hadda siraajka xaggiisaa hoose eega ow kaanaa waxay ahaadeen bidaynayni laba daynood ayay kalsoo rahan waxaayeen oo cinda shaksin shaksi agtii taalla wa tacallaqa almaalu maalkiina wuxuu ku xidhmay biraqabati alqaatili kan wax dilay qoortiisa ayaana maalkiina uu ku xidhmay wa fii naqli lwasiiqati kalsoonida bihi in isaga laga rabo ilaa dayni lqatiili kii wax dilay dayntii uu kalsoonida waa xaggeeda loo rana qaladun ujeeddaa ku sugan ey faa'iidatun baa lilmurtahini ugu sugan waa maxay kaan kaana waa inuu hado axadu daynayni labada dayn midkood xaalan walaakharuuna mu'ajalan uu yahay oo waruhina ama warahana uu rahan dhigay bikullin minhumaa mid kastoo labase cabdun adoon cabdan adoon ayuu rahan dhigay ama cabdu baa loo rahan dhigay fajanaa dabeed waxa waxyeeleeyay alcabdu aladii ruhina bilxaal ama rahana bilxaal addoonkii uu daynka xaalada rahanta uga dhigay ayaa cala alcabdi addoonkii waxyeelowgiisa alladii kaasoo ruhina bilmuajali ama rahana bilmuajal daynta muajalka uu rahanta uga dhigay wacufiya calaa maalin dabeedna lama diline maal baa lagu cafiyey camdi baabay ahaydo falilmurtahini murtahin wuxuu le atawasuqu biamaani lqaatili kan wax dilay lacagtiisa inuu kalsooni uga dhigto lidayni lqatili lmuajali dayntii ka la dilay ee muajalka ahayd lannu qad tuwiqa lahu wasiiqo ayaa looga dhigo kaasi wasiiqu markaa ugu noqonaya wa yuaalibu bilxaali dayntii xaalada ahaana hadda ayuunbuu odhan ha laygu shubo markaa sidaas ayuu uga jeedaa laba daynood oo shaksi agtii ahaaday ayay labaduba urhan yaaleen maalkiina wuxuu ku tacalluqay biraqabati alqaatili ka wax dilay qoortiisa wa fii naqli lwasiiqati kalsoonida in la raro oo kan qaatilkaa masalan dayntiisii laga raro kalsoonidii oo kalsoonidii iyo rahantii oo ah lacagtan ninkaa wax dilay xaggan daynulqatiil loo rarona qaradun ay faa'idatun baa lilmurtahin usan nuqilad waa la raray wailaa haddii kalon faa'idaa isku jirin falaa lama rayo masalan labada daynood baa xaalla mid xaallo yahay midna waa muajir ama midkood baa ka kale ka muddo dheer markaa murtahin wuxuu yeelanaya ninkii rahanta aa wuxuu yeelanayaa inuu kalsooni uga dhigto lacagta ka wax dilay dayn alqatiil kii la dilay dayntiisii marka hadduu xaallo yahayna faa'iidadu waxa weeye hadda ayuu dee lacagtiisa ka hobsanaya hadduu muajal yahayna dee dayntaa muajalkana kalsooni buu uhelay kii xaaladahana hadda ayuu doonaya masala marmar baa waxaa dhice misaal ahaan yani kanuu xaggiisa usoo wareejinayo ayaaba xaalo ah oo qatil kan la dilay baa daynkiisu uu xaalada yahay ka wax dilayna waa ka mu'ajalka ah markaasuu xaggan usoo wareejiso wuxuu doonaya hadda inuu qaato misaalka muqnigu inoogu darayna waa kaa fa in kaanaa hadday ahaadaan labadoodii marhunayni laba oo rahan looga dhigay cinda shaksin shaksi agtii bidaynin waaxidin dayn keliya naqasat ilwasiiqatu kalsoonida ama raantaasun baa dhinmi ow bidaynayni ama laba dayn bay ahaadeen wa fii naqli lwasiiqati kalsoonidan oo raantaa rariddeeda laga raba kan qaatilkae wax dilay xaggiisa oo ka qatiilkaa loo raa qaladun ujeediyo faa'iida ku sugan muqirad waa la rabay haddii kaloon faa'ida ku jirana sideedaa la isaga dayn walow talifa waa taana dhiri gebigiisu misaal waa wada addoon laba masalo mooyaane walow talifa hadduu dhinto marhuunun mid la raanigaybaa biaafatin balaayo dar alla ugu timi ayuu ku dhintay batala waa buraya raanka waxau leeyahay sheekhu shaygii marhuuntaha wuxuu doonaba ha ahaadee addoon ba kan ha ka dhigi waabu ina wareeriye marhuuntii ayaa dar ilaahaysay biaafatin samaawiyatin aafo samaawiya ayay iskaga dhimatay batala raanti waa burayaayo maxaa yeeli mar haddii wixii raantahaaba allihii oobsaday dee raantii meesha waa ka baxday wa yanfaku rahantu wuxuu ku fakadaa bifaskhi lmurtahini murtahin oo fasakhday wa bilbaraa'ati ka beri noqosho min adayni daynta uu ka beri noqdana waa ku fakadaa ee fain baqiya shay-un hadduu minhu daynta xaggiisa ka hadho lam yanfaka kama fakanayo shay-un min arahn rahanta xaggeeda shaynaba ka fakan maayo maxaa rahannimadii shaygii marhuunta ahaa ee la rahanayay muxuu rahantii kaga baxaa ee uu ninkii lahaa ugu noqdaa wuxuuna leeyahay sheekhu wayanfaku rahankii wuxuu ku fakadaa bifaskhi murtahin murtahin oo fasakda ninkii la rahan dhigay oo caqdigii fasaxaa maxaa yidhi xaqu isaga ayaa leh cuquudana wuxuu ka mid yahay rahanku cuquuda jaa-izun min tarafin walaazimun min tarafin xagga murtahinka way ka banaan tahay oo hadduu yidhahdo waar iska hayso oo waxba rahanayuu ahaanina shaygaaga iska qaado waa u banaanta laakiin xagga murtahinka xagga raahinka waa ka laazim oo kama noqon karo wuxuu rahan dhigay ka isagu inuu fasakaa buu leeyahay wa bilbaraa'ati min jamiici dayn daynkii oo dhan hadduu ka beri noqdo hadduu ka beri noqdo dayntii oo dhan ninkii raahinka hadduu dayntii oo dhan ka beri noqdana siduu doonaba ha kaga beri noqdo ama bixin ha kaga beri noqdo ama saamaxaad laga saamaxay ha kaga beri noqdo hadduu ka beri noqdana shaygii waa fakanayaa marhuunta aha fain baqiya shay-un minhu min addayni haddii dayntii ay wuxuun ka harhsan yihiin lam yanfaka shayun min arrahni rahanta xaggeeda waxba ka soo bixi maaya haddii uu lacag badan ay ahayd oo dabeetana wax yara ay markaa dee rahanu ahayd oo wixii badidiisiiba la wada bixiyo lacagtii shilin kama soo baxayo rahanta ahayd ijmaac baa arrintaa loo hayaa sida uu sheekha ibnu mundir la yidhaahdaa soo raray maxaa yeelay waxaa la leeyahay tani wahiiqa dee waxaan marhuunta ahay waxay kalsooni u ahayd lijamiica ajzaai dayn daynta qayb kastoo ka tirsan ayay rahan u wada ahayd marka markuu shaygi wada dhammaadaa unbaa isagana wax ka bixi karaan haddii xataa waxay dhahaen la shardiyo masalan wuxuu yihi warniyo u shaygaa lacagtaa raaniga hayso laakiin dayntadaasi si yar baan isaga bixinayaae maalintaan wax ku keenaba adna waa inaad waxoogay shaygaygaasa iga siisaa rahantaa rahantu waa buraysaa bay yidhaahdeen maxaa yeelay wax anfinaya ayaa la shardiyey sidaa waxaa yidhi sheekha maawardi la yidhaahaye ragga waaweyn ee shaaficiyada ka mid ah walow rahana hadduu rahan dhigo nisfa cabdin addoon barhkiibuu bidayni rahan uga dhigay wa nisfa waqaybkiisii kalena biaakhare mid kale uga dhigay fa beri'a min axadihimaa midkood buu ka beri noqday infaka waxaa fakanaya qistuhu qeybkiisa weli addoonkii buu haddana inagu celiyeen wuxuu ihi haddii uu rahan ka dhigo nisfa cabdin addoon barhkii buu bidayin rahan uga dhig wuxuu ihi nin yahow dayntii aad igu lahayd addoonkaa barhkii rahan ugu hayso nin dayn badan buu ahaayo qeybkiisii kalena mid kaluu rahan uga dhig dee siday ku heshiinna ama cinda cadlin bay ku heshiinna u wada dhiibi ama raahinkaa bay odhan noo hay ama midkood ba ahayn ama way ku cishatami yani hayntiisa markaa yusuun bay ka yeeliyeen fa beri'a min axadihima midkood buu dabeedna ka beri noqday mid baaba ka saamaxayba ama wuu iska bixiyeyba ama qof kalea ka bixiyeyba infaka qistuhu qaybkiisii wuu fakanaya niskii kaa rahanta u ahaa wuu soo fakaday maxaa yeele safqadii iyo caqdigiiba dee tacaduday oo xagga caqdiga tacadud ka galay mar hadduu tacadud ka galay kala xugun bay noqdeen walow rahanaahu laba ninoo addoon wada lahaa ayaa dayn rahan uga dhigay addoon fa beri axadumaa midkood ayaa beri noqday infaka waa fakanayaa nasiibuhu nasiibkiisa ayaa fakanaya wuxuu ihi sheekhu haddii ay rahan ka dhigaan laba nin baa addoon wada lahaa labadii nin baa dabeedna dayn wada qaatay